wasiirka wasaaradda hanraabtiya arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya marwuun nasra aweys sheekh xuseen iyo weliba ay kormeertay xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo iyo cisbitaalka dhimarka wasiir nasri iyo cisbitaalka dhimarka ee magaalada baydhabo weliba ay deersiday agaban iska jaran dhar beriis ahaan iyo agab kala meelo xabsiga dhexe ee beledkun baydhabo iyo deersidya dhar iyo adeegyo kalaa agaasimiga xarunta daryeelka dhimarka bulshada doctor aadan cabdiraxmaan jentelman iyo weliba uuse faahfaahiin ku biyay bukaanada ka jaraan xarunta iyo baahiyo ku jaraan saasaatowna kuma hadnagi deeqdi laadeersiya wasiiradan cusub nasra shaqaweys runtii wasiir hadhawaaw waliba hamaylaraasan eedi eeda maylaraasanka mahadsanta sida xaruntun adoo suguntaa maylaraays howlaga howlihi maylaraays oo daily activity hataa maylaraays ada ha ku tabti xaruntan ada koyti inada assessmenta kasuubida baahidiiyo maylaraays shaqada meelo ka socota sida ada aragaasi qaybta bilaantaha marni qaybta mageelkaha marni koley wali assessment ada suubi adiiba ilaa macalinkin ah xarunta tan wasiir tumiyo saddex sanyaa laka shaqeeyo hay mar banaanka lagu shaqeeyay maylaraasan kargure laka jari mar todoba sana hata sanadkan todoba sani maylaaraas lamada kun ilitila ku bilaa ilaa hata xaruntuna laka shaqeeya xaruntuna madiha aragtay baahida maylaraasan mental healthiga ee deegaanka southwest state assessmenta kasuubidii qaybta maylaraasan magaalada makahoreyti la suubiyaay yaa ilaahay subxaana wataala suurtageli in xaruntuun la helo waa harun maylaraasan runtii referal mental health hosbital la arkorow baay bakoole gedo lower shabeele jubbooyinka maylaraasan adeegasa gaar ahaan hatina maylaraasan wali out maylaraasan referal nkukooyay etoobiya kilinka shanaad soomaaliya kenya gaarisa ilaa iyo maylaraasan mandheere maylaraasan yaa maylaraasan yaa lakusheene waa maylarasa referal mental health hosbital wasiir runtii gaab badanasku jara afar san iyo bar oo maylarasa mishaaraanla eeye daawo oo maylarasa kathro drags nlahayna runtii food for impatient oo maylarasa nlahayna margee lakureeba marmar maylarasa community contribution oo unreliable oo linayska hadlaayo koorna marmar dhaqmada idaacadaha ku aragay kudib ilaahay subxaana wa tacaala maylaraasan ka ilahani inus walsheena waa runtii maylaray afarsan i bar gaaba laka jara shaqaalaha meelo ka shaqeeyo waa soddon iyo lix bukan oo maylaraasan health professionals ah oo runtii maylaraasan indhabar adayga indhabar adayga iniyo afarsan i bar maylaraasan iyo voluntary ka shaqeeyaan waa maylarais kastaba haato waa maylaraisan dad eed iyo eedan dhabar adeega inyo maylarais wadansha si voluntaria nka shaqeeyan nka adeegan oo runtii lanqasabo iyo maylarais maylarais critical iyo maylarais pressure linkahayn inyo shaqeeyan yaa iimaansho ilaahay deersiy wasiir hadhawaaw wali kalena maylaraisan wasiirada runtii geeka iyana maylaraisan si ku talagal oo maylarais oo hayne laakiin jaabshee yahaasku maamuli bilaantii miili ka jarti iyo dharinsheenti oo maylaraahay noocyo shal duwan leh eedeedanka mahadsanta ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku ajarsa ilaahay beeray subxaana wa tacaala wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yuqlifu wal alla wali ilaahay subxaana wa tacaala maylaraahaysana ku khaliif naqdoo damaanad maylaraahas ku eye maylaraahasana qof shay maylaraahasana wali waaha
wasiirka wasaaradda hanraabta arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya marwo nasra aweys sheekh xuseen iyo kabaagti ini langmada oo sidii walankuga badan lahay dadka ka jaraan xarumo dhimarkii iyo xabsiyada magaalada baydhaba waxaan dhahay maanta waxaan booqasho ku imaaday xarunta mental helithka doctor gentleman aan kusoo booqnay xaruntan oo ay ku jiraan dadka dhimirka la waxaana la kulmay runtii dhakhtarkii meesha aas-aasay hawsha meesha ka waday waxaan u kuurgalay inaan fiiriyo dadka meesha ku jira qolalka ay ku jiraan waxaa meesha yani shaqada meesha ka socota iyo nolosha meesha taalo runtii waa kala labo shaqada meesha ka socota aaday u baaxad weyn tahay doctor gentleman waxaan leeyahay runtii nin aad iyo aad u dulqaatay oo dadkiisa iyo deegaankiisa inuu adeego u dhowr adeego waaye doctor horta waxaan ku leeyahay waxa aa qabatay ilaahay maalinta qiyaame miisaankaaga xasanaadka allah kuugu kabo Anagoo dhan, insha Allah.
runtii waxaan rajayn doonaa ee, waxaa ka tegaysaa runtii ee, wax fiican oo sadaqa jaariye fiican oo haddaa dhimanta xataa maalinta qiyaame ee ajarkeeda kuu soconayso annagana runtii ka wasaarad haween ahaan runtii wax yaraan joogaa waqti yaraan joogaa waxaana runtii aan kitaabka gacanta u saartay maalinkay saddex iyo labaatanka julaay ay ahayd waxa aan joogo waa lixdan cisho ee, aan raje- aan jeclaystay inaa runtii aan dhibka la soo qaybsado doctoorka la ii sheega warbixinta markii la isoo gaarsiiyey meesha haween ay ku jiraan runtii haweenka raggaa ka badan ee, waxaan rajayn doonaa insha allah inta wax yaroo maanta aan u keen waxay waxba u taraayo ma ahan waa wax yaroo aan rabay inaan kusoo salaamo wax weyn maahan laakiinse waxaan rabaa aan ugu baaqaya walaalahayga ee, golaha wasiirada iyo dhammaan ganacsatada in ay runtii ee, il gaara usoo yeeshaan meeshaan oo ay fiiriyaan waxa ka socda iyo waxa meesha u baahan tahay way kala baaxad weyn tahay in runtii gacan loo fidiyo dadkan walaalaheena ee miir ahaan iyo mantal ahaan u xanuunsan waxa ugu yara hadda maanta aan meesha kasoo arkay ay u baahan yihiin waa daawooyinka ay ku seexanayaan daawooyinka ay u baahan yihiin oo, oo runtii qofka markuu xanuunsan yahay mental uu xanuunsan yahay wuxuu u baahan wuxuu ku seexdo taasina insha allah waxaan rajayn doonaa in baaqeena uu meel dheer gaari doono dadka walaalaheenana waxaan ka codsanayaa in eh, xaruntan ay il gaara u yeeshaan ay fiiriyaan runtii doctor waa kaaga mahadcelinayaa Eh, sida runtii meesha aan noogu soo dhaweysayna waa ku maasan tahay waxaan leeyahay dad badan ku- oo oo meeshaan imaan doonaan waa rajayn doonaa hadday baaqeeni warkeena maanta oo aan geyn doonno eh, social media aan dhigi doono in ay u- u- wax badan laga qaban doona rajayna Insha Allah.
anigana ka wasaarad ahaan waxaan u ololeyn doonaa in aan gabdhaha meesha ku jiraan wax badan eh, caafimaadkooda iyo eh, xirfadooda Xirfad- in aan say wax ku heli lahaa xirfad ku heli lahaa meesha ay ku Vocational training jiraan vocational skills.
training inaan usoo raadiyo insha allah biidna doctore Jazakallah.
waana mahadsan tahay xarunta isbitaalka dhimarka ee magaalada baydhabo iyo kajaranga bukaano laku shalsheeniya gobolada baay bakool geda iyo shabeelooyinka welibana ku jaray xarunta say baahiyooyin ciidan badan oon baahan in war laguga wadaa